bismillaahi raxmaan raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warka galabnimo ee warbaahinta warsan gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada baydhabo oo xalayta si toos u daafuray tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaanka ee raadiyo warsan banaanbax ka dhan ah ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta ka qabsoomay ama ka dhacay magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir oo la hadlay dadkaasi banaanbax dhigayay taliyaha booliska soomaaliya oo sheegay in la xidhay askarigii xalay magaalada muqdisho ku dilay laba ruuxo wasaaradda diinta ooqaafta soomaaliya ee culimaa udiinka magaalada muqdisho oo bulshada ugu baaqay in taraawiixda salaada aan lagu tukanin masaajidada ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo qadka teleefoonka kula hadlay amiirka dalkaasi kuweyt kalena hadlay arrimaha gargaarka iyo wadashaqeynta labada dowladood dowladda ugandha oo ka hadashay ama war ka soo saartay weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada ugandha ee magaalada baraabo ku sugan xildhibaano tiradooda gaaraya lixdan iyo lix xildhibaan ayaa mooshin ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamanka maamul goboleedka hirshabelle qodobada warka dibadda ee warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bangiga adduunka i m f oo saddex boqol iyo sagaal milyan ugu deeqay dalkaasi mosambiga si loola tacaalo cudurada dalkaasi ka jira sida covid nneteen dalka maraykankana dadka u dhimanaya coronavirus-ka ayaa sii kordhisa iyadoona walaac ka muujiyeen madaxda dalkaasi
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa galabnimo sabti ah taariikhda waa shan iyo labaatanka bisha afraad sannada labada kun iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah warkeena kuwooda ugu doorkaroon iminkana warkaas oo faahfaahsan guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baydhabo ayaa si toos ah u daafuray tartan aqooneedka bisha ramadaan ee warbaahinta warsan qabata warkan waxaa inoo diyaariyey waryaheena maxamuud cali cabdulaahi
tartan aqooneedka belebarakaysan ee ramadaan iyo hamiinkii koowaad ee halaytii ku bilaawaday shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba ayoo ka tartaman haafado oshal e bardaal e iyo wilibaydeedibi waana tartankuu saddex furay gudoomiye ku-higeenka dhinaga amniga iyo siyaasadda degmada baydhaba isxaaq maxamed taygaab tartanka oo taabgelintiisa gaanweynku jeysade ururka garab walaal iyo dhaniga diyaarowka su-aalo kaalin weyn ku qaadaday iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir tartamyaalka iyo liweydiiman todoba su-aal wadarta ama tuutalkana yeedahayti tumay afar su-aal xaafada bardaal e iyo lakoyti tumay kuudhabood meela tumandhabood iyo lakoyti haafada kalayar tartamaasi ee ideedibi siduusu natiijada tartanka ka dhawaaqowa maxamed salaad oosu ku midaya garsooryaalka waana ku tirsan ururka garab walaal hoobanka horeey xaafada ideedi e ee ideedi b mada la warsaday todoba su-aaleed todobaa su-aaleed la warsaday mida ka jawaabtay shan lama su-aaleed iyo lahaytaa beerdareyti walfaidaysa ena mahalna mida la koytay toban dhibcood saas oo kale bardaale e iyana mida la warsaday todoba su-aaleed todoba su-aaleed la warsaday mida ka jawaabtay liku mid e walfaa-iido ena mahalna saas dartiye xaafada bardaale e hal su-aal iyo qaab anshax guddi ongooya anshax darre iyo kadhaqmin dartiyo bardaale e mida lakoytay tuminko dhibcood ugeeda eena tumin dhib sidoo kale weliba uga tartanka ka balansana oo tartan hiisale laku sugahaya haddii ilaahayara xaafada daarusalaam b iyo weliba deegaanka daynuunay ee
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud cali cabdulaahi oo inoo qaada dhigay qodob wareedkaasi ku aadanaa tartan aqooneedka bisha ramadaan oo raadiyo warsan si toos ugu bilaabmay habeenkii xalay dibadbaxyaal caraysan ayaa isku soo baxay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoo maamulka gobolka banaadirna uu la hadlay dadkaasi banaanbaxa dhigayay
bakun oo lanka horjeeday dil xalaytay degmada boondheer lanka jeysada lama qofood oo shacabe iyo weliba markaleeta geega isuka bilaawday iskooska jubba degmada boondheer ee magaalada muqdisho shacab xanaaqsan oo an isku kooy taalada daljirka daahsoon ee gobolka banaadir iyo weliba ayuu ku gubaayanga jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho lagu baabuurto haanasito iyo islamarkii buroogsadeen inisdareerka dadka iyo baabuurto anasbaka oo eedan weynadi iyo weliba horkooya bulshada kabanaanbahaasi degmada boondheer gudoomiyaa gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish soona sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo ka horjeedaan in shacabka laka dhibaateeyo gudaha magaalada muqdisho waana dhibaatayntaasitoyna ku dambooyeen ciidamadii lanka tirigali in iyo sugan amniga shacabka dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla qaybsanayno xaruunkeeda dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla wadaagayno xaruunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno waa sallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa sallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday sallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si si mas-uuliyad darro ah erigeed dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay anigay ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya weliba sidoo kaleetuna guddoomiyaha gobolka banaadir uusu tilmaamay inuusu xadgudub usi eye bandiga dowladda soomaaliya iyo hakarogti guud ahaan gobolka banaadir arrinta bandowga iyo waxyaabaha kale oo shacabku oo caqabadda ku ah taladeeda dawladda u fadhida go'aanaa ka imaanaya saacadaha soo socda arrintaas arrintaas ayaa waxaan doonayaa arrintaas inaad iga qaataan ninkii shacabka soomaaliyeed ku xadgudba dhibaato abuura waxaa loo baahan yahay sidaad hadda u muujiseen dareenkiina inaad u muujisaan shacab iyo dawlad waa ka wada safarnahay in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed la dilo oo lagu fudado dilkiisa waxaad ogtihiin cadowaa nahaya cudur ayaa nahaya cadow ayaa nahaya ma ahan inaan dil kale ugu sii darno dadka soomaaliyeed arrintaas waa arrin aan aad uga xunnahay waa arrin aan looga hari doonin qofka sameeyey waa arrin loo maxkamadayn doono ehelada dadka la dilayna waxaan doonayaa in la ila soo xiriiriyo oo maamulka degmada oo ii keeno haddii rabbi idmo si aan u wada maxkamadayno degmada boondheer ee gobolka banaadir ayaa weliba xalay iyo geegaba ku sooday qanasbaha rabshado wadada oo iyo dhigaayeen shacabka ka dhaqan degmadaasi boondheer kaasitoy ku dhaladay dil xalaytoy lama qofood lankajeysaday gudaha degmada boondheer ee gobolka banaadir
taliyaha ciidamada booliska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay qofkii xalay labada qofood ku dilay degmada boondheer ee gobolka banaadir taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa sheegay in la xiray askarigii xalayta laba qofood ku dilay degmada boondheere wakhtigii uu bilaabanayay bandooga magaalada muqdisho taliya xijaar ayaa hadalka kani ka sheegay shirka guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ee habeen xalayta shirjiraaid ku qabtay magaalada muqdisho abaarihii toddobada fiidnimo oo ahayd xilligii uu bilaabanayay bandowga dowladda ay kusoo rogtay magaalada muqdisho ayaa askari ka tirsan saldhigga booliska degmada boondheere waxa uu labo qofood uu ku dilay agagaarka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee magaalada muqdisho askariga dilka geystay iyo sidoo kale labada dhalinyaro laba dhalinyaro oo ah oo gurigiis iyo wiil dhalinyaro ah oo gurigiisa horfadhiyay ayaa la sheegay inuu dhexmaray muran yar islamarkaana askariga dilka geystay wuxuu rasaas ku furay wiilkii dhallinyarada ah ee horfadhiyay gurigiisa sidoo kale waxaa la sheegay rasaasta ka ka baxday qofka dhintay ayaa waxa ay galaafatay gabar kale oo umul ahayd oo degan isla degmada boondheere waxaa kadib ka dhashay dilka labadaas ruuxood banaanbax ay isugu soo baxeen dadka degan degmada boondheer iyadoona saakidaani xoogeystay dibadbaxaasi ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir iyo soo kale taliyaha ciidamada booliska maanta waxay sheegeen in askarigaasi la xiray islamarkaana la horgeyn doono cadaaladda islamar si loogula xisaabtamo dilka uu geystay ilaa hadda xaaladda magaalada muqdisho waxay dib ugu soo noqotay si caadi ah iyadoo ciidamada haramcad ee dowladda soomaaliya ay maanta daqiiqado ka hor ay nadiifiyeen goobtii ay banaanbaxyaasha isugu yimaadeen ayna ku gubeen taageerada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya culimaudiinka magaalada muqdisho ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in xilliga salaada taraabiixga ay ku tukadaan gurigooda aysan isugu tagin masaajidada si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus iyadoona magaalada muqdisho weli uu ka socdo bandoga dowladda ay kusoo rogtay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo diinta soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan wasiir ku-xigeenkiisa iyo sidoo kaleeto culimaudiinka magaalada muqdisho waxay maanta sheegeen in kulan ay yeesheen ay ku sheegeen in dowladda soomaaliya iyo soo kaleeto bulshada soomaaliyeed loogu baahan yahay in ay iska wada isla iska wada garabsadaan si looga hortago cudurkani faafaya covid nneteen kulanka oo ay ka qayb ka ahayeen culimmadaa si weyn loogu garanayo magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka soo saareen go-aan ah in masaajidada aan habeenkii lagu tukanin salaada taraabiixda ah si looga hortago faafidda cudurkani coronavirus wasiirka wasaaradda diinta ooqaafta ayaa sindhankiisu waxa uu sheegay in bulshada soomaaliyeed loogu baahan yahay in ay u dhiganuglaadaan go-aanada ka soo baxaya dowladda soomaaliya si loo yareeyo cudurka saameynta ku yeesha guud ahaan dalka iyo soo kale adduunyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu qaadka taleefanka kula hadlay amiirka dalkaasi kuweyt ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale amiirka kuweyt ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dowladood mudane xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo sheekh saxaab khaalid alxamiidi ayaa isna waxay hadalkooda intuu socday waxay inta badan ay ka wada hadlayeen iskaashiga labada dowladood gaar ahaan dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo qodobo kale oo muhiim u ah labada dowladood intii uu socday wadahadalka ayaa labada dhinac waxay ay soo hadal qaadeen sidii loo xoojin lahaa iska garabsiinta sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka coronavirus oo soomaaliya aada ugu saameysay dhanka kale waxaa dowladda kuweyt ay dowladda soomaaliya kala hadashay sidii ay dowladda kuweyt ay suurtagal ugu naqon lahayd fulitaanka amaba bixinta deeqa ay deeqda raashin ah oo ay bil kastoo ramadaan ah dowladda kuweyt ama boqortooyada kuweyt ay ka soobin jirtay ama ka fulin jirtay gudaha dalka soomaaliya waxaana laisla afgartay ugu dambeyntii in dowladda kuweyt ay keeni karto deeqda si loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya iyadoona loo marayo hab cusub oo lagu yareynayo isku soo dhawaashaha bulshada dowladda uganda ayaa war ka soo saartay weerar ismiidaamin ahaa oo shalay al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose afhayeenka ciidanka difaaca ee uganda rijaad camerina oo warbaahinta kula hadlay magaalada kambala ayaa waxa uu sheegay in ciidamada uganda ay iska difaaceen weerarkii shalay kaga yimid dhanka al-shabaab dhinac kale waxa uu tilmaamay afyeenka inaysan jirin wax dhaawac ama dhimisha oo ciidamada uganda oo kasoo gaaray weerarka ismiidaaminta shalay ka dhacay garoonka degmada baraab ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale ururka al-shabaab war qoraal oo ay kasoo saareen dhanka internetka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkii shalay ay ka ka dhacay degmada baraawe ay khasaaro u geysteen ciidamada amison gaar ahaan kuwa uganda oo saldhigooda lagu weeraray magaalada baraawe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa iyagana waxay mooshin ay ka geeyeen guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedkaasi lixdan iyo lix mudane oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa mooshin ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed guddoomiyaha baarlamaanka ayayna ku eedeeyeen ku tagrifalka awoodeed iyo sidoo kaleeta inuu fashiliyey qabsoomidda kulamada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle waxa ay sidoo kale ay ku eedeeyeen guddoomiyaha in ay in uu faragelin joogto ah uu ku hayo laanta fulinta laanta fulinta ee maamulkaasi hirshabeelle isla markaasna waxa ay sheegeen xildhibaanadani in guddoomiyaha ay markaasi ka qaadayeen xilka iyadoona mushinkani ilaa hadda uusan ka hadlin gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaankaasi hirshabeelle bangiga hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa iyana waxay saddex boqol iyo sagaal milyan ugu deeqday dalkaasi mosambique hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa ku dhawaaqday degdega ah oo saddex boqol iyo sagaal milyan mosambique si loogu caawiyo la dagaalanka cudurka faafaya coronavirus war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in uu saameyn weyn ku haya ama ku hayo dhanka dhaqaalaha dalkaasi mosambique faafidda cudurkan coronavirus i m f ayaa dhankeeda kala sheegtay in dadaalka lagula jiro ka hortaga cudurkani loo baahan yahay in mosambique ay hesho dhaqaalo ku filan iyadoona sheegtay in dhaqaalahani mosambique ay kasoo kaban karto haddii dhaqaalahaasi lagu siiyo sidoo kale waxay sheegtay in saameynta ay ku yeelatay laba duufaano ku dhufatay dhammaadkii sanadkii tegee labada kun iyo sagaaliyo tobanka ay dhibaato weyn ku reebtay dalkaasi mosambique iyadoona dhibaatadaasi jirtana cudurka coronavirus haatan laga helay ilaa iyo lixdan iyo shan kiis oo covid nneteen ah ayaa laga helay dalkaasi mosambique ilaa hadda ma jirto wax dhimisho ah walow ay sheegeen laamaha caafimaadka in ay jirto labaiyo toban qofood oo kasoo bogsaday cudurkaasi coronavirus waxaa aada u sii dhanka kale dalka mareykanka waxaa sii kordhaya dhimashada dadka qabo cudurkaasi coronavirus waxaa aada usii kordhaya dadka gudaha wadankaasi mareykanka u geeriyoonaya xanuunka saameeyey adduunyada ee covid nneteen waxa ayna gaarayaan tirada u dhimatay cudurka coronavirus wadanka mareykanka shan kun oo shan konton kun oo qofood sida ay tilmaamayaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalkaasi mareykanka xukuumadda madaxweyne donald trump ayaa waxa ay laha ay sheegtay in aysan xamili karin faafidda cudurkani iyadoona madaxweynaha horey u sheegay in dadka laxnibay ay sii fasixi karaan tirada mareykanka uu ku dilay cudurkani waxa ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin tirada ugu badneyd ee dal uu ka dilo cudurkani dhanka kale waxaa la sheegayaa laamaha caafimaadka dalkaasi mareykanka in ay warwanaagsan kasoo saarayeen taasoo ku aadan in ay jirto tilmaamo sheegaya in ay helayaan daawadii lagula dacaali lahaa cudurkaasi covid nneteen balse weli lama xaqiijirin dowladda mareykanka in ay heshay laakiin dhanka kale dowladda britain ayaa horey u sheegtay in ay heshay daawada cudurkani coronavirus lagula tacaalayo dal badanna ay usii dirayaan daawadan si loogula tacaalo dadka uu cudurkan soo ritay madaxweyne donald trump oo hadlay wuxuu isna sheegay in dowladda mareykanka guda jirto dadaaladii lagu xakameyn lahaa cudurkan coronavirus iyadoona dhanka kale uu sheegay in ay jawaab ay ka sugayaan laamaha caafimaadka goor sii horeysay waxa uu tilmaamay in dowladda mareykanka aysan dadkeeda kusii xanibnaan karin guryaha iyadoo sii kordhayso dhimashada dadka u dhimanaya cudurkan coronavirus warka galabtan aad kala socoteen warbaahinta warsan akhyaari waanaga intaa ciddii warkaanuu seego waxay dib ugu heli kartaa isagoo maqal iyo qoraal baa bogga internetka aynu ku leenahay awarsan radio com waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhegeysiga warkeena galabnimo